asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhammaan dhegeystayaasha v o a waa idin salaamay oo ku salaamay saaxiibkayga jacfar kubkaay mida hore maxaa la dhahaa marka igu horeysay aan nashiido qaado waxay ahayd labada kun iyo afartii iyo saddexdii anigoo isku dhiganayo marka dugsiga qur-aanka aan ku bilaabo inaan nashiidooyin qaado nashiidkii ugu horeeyey ama heestii ugu horeysay ee hirgasha ee adigu aad qaaddo ma xasuusan kartaa ha nashiidkii igu horeeyey waxuu ahay nashiido maxaa la dhahaa odad iga soo dalbadeen oo maxaa la dhahaa ereyada ay igasoo direen waa nashiido oo hooyada ka hadlaayo yaa damcatan fi cayni ummiya shirkad waxaa igasoo dalbadan yani shirkad intaaj oo ama shirkad oo samaysa nashiidooyinka oo maxaa lahaa oo urdun wax ku leh yani saldhig ayaga igasoo dalbaday ee nashiido u sameeya nashiidas aniga ma lahayn laakiin codkeygu ahaa ha ereyada ayagaa kuusoo diray adiga waa ku luuqaysay ha wax wax wax walba ayagaa soo sameyn soo saarida ayagaa lahaayeen marka laakiin aniga codkeyga keliya ahay marka aada iyo aad cabdirashiid inta ku taqaana ama anaashiidaada aadka u dhegaysata waxay mar walba oo ay magacaada maqlaan soo xusuustaan nashiidka la yidhaahdo soomaali waa aftakhir oo micnihiisa uu noqonayo soomaali baan ahay waanan ku faanaa soomaalinimada nashiidkaas muxuu ku yimid ereyadase yaa sameeyey nashiidkaas waa nashiidka keliya ama heestaas aan dhihi karaa taban yani dadka qaarkood waxay yaqaaniin munshid dadna qaarkood heesa maxaa lahaa heesaa ama maxaa lahaa mafanaan igu yaqaaniin marka aniga waxaan iska dhihi karaa yani midab hees wadani soomaali waa aftakhir maxaa lahaa eryada waa anigaa sameeyey iyo laxanka iyo codkaba waa heestii keliya aan aniga aan aan eryadaas eryada sameeyey marka sababta ay heestaas ku imaadina waa maxaa lahaa wiil oo soomaali ah aan aan ogahay inuu soomaali yahay oona aan aqaano inuu soomaali yahay aan aan la kulmi asigoo dhahaa yani soomaali mihi waa yemini ahay marka taasa taasaa iga keentay inaa aniga aan qoro soomaali waa aftakheer waxaniinisa yastamir oo bilaadiisa tanzania soomaali aftakheer yani taasaa igu dhalisay inaan heestaan soo sameyn aada iyo aad ereyada marka waxaa kamid a soomaali baan ahay waana ku faanaa waanan jeclahay waddankayga wuuna horu mari doonaa oo wuxuu gaari doonaa xilli lagu faano bal dhegaystayaasha aan nashiidkaas ama heestaas waddaniga ah sidaad adiguba ugu yeertay aan maqashiinno
وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر صومالي صومالي صومالي صومالي وافتخر انا انا انا انا انا انا انا انا لن ننحني رغم الاسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا لن ننحني رغم الأسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا صومالي وأفتخر لن ننحني رغم الأسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا صومالي
cabdirashiid dabcan heesaha ama anaashiidda soomaaliga ah ee aad qaaddo waa ay yar yihiin marka la barbar dhigo kuwa carabiga ah ee aad ku luuqayso waan u iman doonaa kuwo fara badan oo soomaali ah oo aad ku luuqayso laakiin waxaa jirta hees kale oo aad u qaaday yeman ama nashiid kale oo aad yeman u qaaday dabcan adigoo yar baad yeman timid oo aad u da'yar waad ku barbaartay yeman halka aad fanka kaga biirtayna waa yeman marka intaanan nashiidkaas u gelin bal waxaad warbixin iga siisaa wakhtigii aad yeman tagtay iyo wakhtiga aad ku qaadatay yeman nooca uu ahaa
yeman waxaan imid aniga iyo ehelka kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii dhammaadkeeda xaggan wax kusoo bartay xaggan kusoo baarbaaray xaggan hadda qoys ku leeyahay hadda xaggan ka shaqeeya marka yemeniyiinta iyo soomaalida badanaa waxaan dhahaa yani waa waa isku dhaqan yani waa yani soomaali badan yemen jooga marka aniga soomaalidaasaan kamid ahay oo yemen yemen jooga waa gartay marka sideed u aragtay muddadaas adoo waddankaaga ka soo maqan waddankaagii uu burbursan yahay waddan aan dalkaaga ahayna jooga sidee yemeniyiinta kuu qaabileen adiga iyo soomaalidii kale ee waddankaas ee yeman ee u qahayba مثلا من انا انا انا غربه جوغ انا غربه جوغ يعني ان يمن ودلكي وكلا ان يمنين تورط مسلمين اه وضبط وطاقك صومالي او يقانين صومالي نفسي عنا ضلال ما يمن قدي هذا ان خصو يمن اي طهر ميل ميل دجاله بدن ميل ام حالها ان دقاله هذا يعني لكن وحباشا واكهلني ضلال في عن واكهلني ان يمنين صومالي واسمح كمان
heestan marka aad u samaysay yeman ee la yidhaahdo beled alkaraama maxay ka hadlaysaa maxayse ku saabsan tahay nashiidad beled alkaraama waxay ku saabsan tahay dhaqanka wanaagsan ee leeyihiin yemeniyiinta karamka ay leeyihiin karam af soomaali maxaluuwaa deeqsinimada deeqsinimada deeqsinimada ha بالضبط maxaan dhahaa iyo maxaan dhahaa waxaan kusoo waxaan kusoo dhameeyey nasiidada duca aan u duceyna yemen aan leeyahay yani ilaahow dhibaatada yemen qabsatay naga istaaji camal ha ka dulqaad heestaas heestaas yaa yaa yaa miraha iyo laxanka u sameeyey heestaas mirihii waxaa samaysa maxaan dhahaa abwaan yemeni ah laxanka badanaa anigaa samaysto heesaha carabiga laxanka anaa u samaysto marka sidaasaan kusoo sameeyey marka heestana waa video clip youtube waa ku jirtaa
markii ugaa dambeysay laftirkaaga muusiga mararka qaar baad garaacan jirtay oo aad ku darsan jirtay waxaad ii sheegtay in mararka qaar ereyada aad samayso laxankana heesaha carabiga aad adigaba u samaysato muusigana ma sidii baad ugu darsataa mise mararka qaarkood rag kale baad la raadsataa maya hadda beryahan ugu dambeeyey maxaan dhahaa labadaa sana ugu dambeysay xooga waxaan saaray dhanka codka iyo maxaan dhahaa farsamaha codka hadda aniga waxaan leeyahay studio waxaana maxaa lahaa aan bartay codadka silsada loo farsameeyo marka usuliyan ka shaqeeya taasaa shaqadayda ah marka heesahayga laxanka anigaa samaysto farsamaha codkana anigaa iska hagaajiyo laakiin musicadadan u dhiibaa eryadan badan u dhiibaa bal aan dhegaysano aniga iyo dhegaystayaashaba heestaasi ama nashiidkaasi la yidhaahdo yeman beled alkaraama ee uu ku luuqaynayo fanaanka ama munshidka cabdirashiid muxyidiin kaalmooy
الحب حبك يا يمن يا أرضي يا أغلى وطن ستظل عشقي دائما لا لن يغيرك الزمان الحب حبك يا وحديث أهلك دائما في القلب ألبسني الجواب الطيبة طيبة أهلها والمجد عنوان لها الكرامة والكرام ما في البسيطة مثلها بلد الكرامة والكرام ما في البسيطة مثلها ما في البسيطة مثلها لا أضياء لا وطن دائما
ee, waayahay Ca- cabdirashiid ee, waxaa lagu jiraa ee, bishii barakaysnayd ee ramadaan ee, inta badanna ee, warbaahintu ee, xiliyadan oo kale waxay isticmaashaa amaba ay baahisaa heeso adiga ama anaashiid aad ku luuqaynayso oo bisha ramadaan aad uga hadlayso oo carabi iyo soomaaliba leh ee, waxaan jeclahay marka hore ee, in aan ee, ku bilowno ee, midda carabiga ah oo la yidhaahdo ee, ee, rawd alquluub oo ramadaanka aad ugu tala gashay fiican Ee, muxuu yahay ee, nashiidkaasi ee, ee, waxsema naga maqashiin kartaa ereyadiisa آه، روض القلوب آه، نشيدة ونشيدة في عربي كاملة آه، أنا قل- رمضان راح أسميه لبن نشيدة نشيدة ومحلها مقعيدي وصومة صومة آه، ونشيدة نوع الصومالي في عربي دي نشيدة أو آه، أن نشيدة هذا عصب أن سلطنة كهراء أن سميه وروض القلوب روض القلوب آه، وحي كهج- كتهت لي زي يعني أن آه، هناك وقف كهت- كهلايو آه، بشهر رمضان كه مركا أنا في عربي أقنها Mhm.
أن آه، الروح تبحث في الزمان عن نفحة تحوي الأمان ظلت تفتش في الشهور حتى أتاها رمضان
الروح تبحث في الزمان عن نفحة تحوي الأمان ظلت تفتش في الشهور حتى أتاها رمضان رمضان يا روض القلوب ونسمة تضفي الحنان رضوان رحمن السماء وبابه نحو الجنان Ee, waa nashiid aad u macaan ee, dabcan ah, ka hadlaya ee, ee, wanaagga ay leedahay bisha barakaysan ee ramadaan Ee, waxaa jira mid soomaali ah oo haddaba aad soo hadal qaaday oo la yidhaahdo sooma sooma intaanan sooma sooma u gudagelin adiga goormaad bilowday in aad af soomaalina ku heesto amaba aad anaashiidda ku qaado والله أن أفق الصومالي وكو عصبهي أفر سنة كهر عمل بلابة إن نشيدوين الصومالي إن إن إن, إن قادة يعني.
waay marka nashiidka kugu horreeyo af soomaali ah oo aad qaaddo ee, ee, ee, ma xasuusan kartaa نشيد نشيد كأن أنا لا هي أو الصوما أفق الصومالي هو يدان وصوما صوما أنا يهوريس إن أنسمي الصومالي Ee, dabcan أنا لا هي لكن aadi ka horeeyey nashidooyinka heesaha wadaniga aan jeclay inaa inaa qaado soomaaliya soo soo kale soo iyo maxmed iyo
qolobaa calankeedii waa cayn aad iyo aad ha laakiin waa iska jeclay inaa inaa xafladaha aan ka qaado laakiin nashidada aan aniga leeyahay waa sooma sooma taasa igu horeysay nashido aan qaado waaya marka ee, maadaama laxanka carabiga aad adigu samayso soomaaligana ma isku daydaa oo ma adigaa sameeyey laxankan mise ee, ee, qof kalebaa kuu sameeyey maya nashidooyinka ama heesaha soomaaliga waa li sameeya laxanka iyo ereydaba leano laxanka soomaaliga wuxuu leeyahay yani laxanka laxanka carabiga waa- waa u bartay yani waa kusoo barbaaray lakin laxanka soomaaliga weli yani qof cusub aan nahay oo hadda hadda- hadda laxanka soomaaliga waana waana baranayo.
waana waana kala duwan yihiin dabcan ee, xarkaha ee, soomaaliga looga heeso iyo kuwa carabiga ha بالضبط ha Ee, heestan sooma sooma yaa kuu sameeyey ereyada iyo laxankaba waxaa leh een, eh, abwaan zeki olol oo wa- wax ku nool een, eh, swedenka bal heestii ee, sooma sooma ama nashiidkii sooma sooma aanu ku wada dhegaysanno codkii ee, munshidka cabdirashiid muxyidiin kaalmooy
صوم صوم صوم بشهر رمضان صوم صوم صوم صوم صوم صوم بشهر رمضان صوم صوم صوم صوم صمنا ضيوف كأوغا فقراء سكذا سيا سمنا ضيوف كأوغا فقراء سكذا سيا سقذ دحل الكيتوسا ربي أسجود بريا ربي أسجود ركوعا ربي أسجود بريا ربي أركوع سجودا رمضان رمضان رمضان كريم رمضان رمضان رمضان كريم لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان waayahay cabdirashiid haddaan intaa eh, kaga nimaadno eh, heestaasi waxaa kaloo jira heese kaloo soomaali ah oo aad adigu eh, ku luuqayso Eh, waxaa ka mida eh, hees aad u samaysay eh, qoyska iyo reerka inuu dhisnaado oo la yidhaahdo eh, ifkaa qoys lagu dhisaa maxay ku timid heestaasi eh, maxayse eh, micnoaho ay xambaarsan tahay والله نشيدة صحيح هتليسا يعني إن إنه إنه قفوة البقى محلها إن حديث كنبي أو محلها إن من استطاع منكم الباءة فليتزوج يعني قفوة البقى قدرتكم إنه قفكم كل كانجر قدرتكم إنه إنه إنه قوس بالصف inuu إنه guursado ولقيت في عنيها ولقيت في عنيها إن قفوة قفك إنه محلها إن إنه أرض يعني مركا إن نشيدة فكرة روحها لها أبوانك أبوانك أريد تسميه laxanka hisan ifka waa laxankeeda anigaa sameeyey af soomaali waay laakiin waxaa isku dayay inaan laxan aan sameeyo laxankeeda xitaa waxaa waxaa moodaa inuu yahay laxan laxan carbeed ha eh, eh, ereyadii waa soomaali laakiin laxankii wuxuu u egyahay laxan carbeed ha marka laxankeeda anigaa sameeyey fikradana waxaa lahay abwaanka oo maxaa lahaa eryada ii qoray asigaa fikradka keeni waxaa igu dhahay cabdirashiid isku day inaa inaa samaysid nashiido ama heeso oo ka hadlayso qoyska wanaagsan waa gartay waa gartay marka adiga sideed u aragtay nashiidkaas Eh, dabcan waan ogahay af soomaaliga aad iskuguma sii wanaagsanideen markaad eh, eh, eh, nashiidkaas aragtay amaba aad ku luuqaysay maxaa kaaga baxay adiga laf ahaantaada maxaad dareentay Een, eh, wallahi nashiidkaas wuxuu kamid yahay nashiidka aan eh, yani nashiidooyinka aan aad nashiidooyinkayga ku- aan- kuwa aan aad udhe- udhe- u dhegeysto yani eryadeeda iyo laxankeedabu maxaa la dhahaa eh, ma filaynin inay inay noqonayaan mid yani oo maxaa la dhahaa dadka xitaa eh, soo jiidasho soo- soo- soo jiidasho badan le yani ifkaa qoys lagu dhistaa nolol lagu qaybsadaa nafta ruuxii u qalmaa qalbiga lagu dhigaa Lagu dhistaa, nolol lagu qaybsadaa, nafta ruuxii u qalmaa, qalbiga lagu dhigaa. wixii rabbi kuu qorayna qofna kaama celiso wixii rabbi kuu qorayna qofna kaama celiso haadku kaama qaatee mar un baad u quudataa haadku kaama qaatee mar un baad u quudataa
soonkii baan ka soo hadalnay oo sooma sooma eh, waxaad u samaysay hees ama nashiid eh, hadba eh, midkaan ugu yeerno haddana waxaa jira eh, nashiid kale oo isna eh, salaada ka hadlaya Eh, maxaa la yidhaahdaa nashiidkaas nashiidkaas waa sal- salaadu waa nuur marka nashiidkaas waa af soomaali een, eryadan waxaa ay sameeyey abwaan beki olol een, eh, laxanka anigaa leh iyo asigaba waxa igu saaciday laxanka aniga iyo asigaba isku dayana inaan laxanka isla sameyno yani aniga dhinaca ka saxaasigana dhinaca kaloo ka saaxib Waa gartay.
Een, eh, marka sidaasaan ku sameeyey nashiidkaas waan eh, salaadu waa nuur waaya go- goormaad samaysay salaada waa nuur nashiidkaas waxaan sameeyey labada kun iyo afar iyo tobanka laakiin eh, sanadkaana soo saaray dabcan nashiidkaas waan u ciyaari doonaa oo dhegaystayaasha eh, way nala dhegaysan doonaan adigoo oo codkaaga ku qaadaya dadku waxay isweydiinayaan inta badan waxaad ka hadashaa soonka iyo salaada iyo wanaagga iyo dhanka diinta uun heeso ama anaashiid u janjeera dabcan fanaaniinta soomaalidana waxaa lagu yaqaanaa in marka horeba jacayl iyo ay ka bilaabaan adigu sideed u aragtaa dhinacaas inaad u badato wallahi dhanka jeceylka fanaaniinta kalaanu dhaafay uma malaynayo ina ina dhanka jeceyl ina ina hiise u sameynayo dhawaan yani aniga makasoo horjeedi qofka inuu maxaa lahaa inuu jaceylka makasoo horjeedi mana kasoo horjeedi in in jaceylka wax loo sameeyo heeso ama nashiidooyin laakiin jaceylka waxaa jiro mid wanaagsan iyo mid qaabdaran mid oo wadada bax soo maraayo iyo mid oo wado oo luuqluuq soo maraayo marka aniga haddaa haddaan sameynayo nashiido ama hees oo jaceylka ka hadlayso marka waxaan waxaan aaminsanahay inaan sameeyo mid jaceylkii wanaagsanaa in loo sameeyo hees waa u imaan doonaa sheekadan aad baan usii faahfaahin doonaa laakiin marka hore aan dhegaysanno salaada waa nuur ninkii wakhtigeeda ooga ninkii guta waajibkeeda ninkii weynahaa xasuusta wanag baa uu sugnaade sidii waxyigiiyo qur'aanka laga waariyey nabige sidii waxyigiiyo qur'aanka laga waariyey nabige miyad weligaa kuwaare adduunyadu waa ayaame miyad weligaa cabdirashiid mar dhow adigoo sida aad ii sheegtayba aad u da'yar sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii ayaa soomaaliya kugu dambaysay mar dhow baad booqatay magaalada muqdisho oo aad tagtay sideed u aragtay sawirkii aad ka haysatay magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya iyo midkii aad ku soo aragtay maxaa farqi ahoo u dhexeeya farqi aad weyn baa udhexeeya aniga waxaan waxaan umalaynayay inaa haddaan muqdisho haddaan aado ina inaan hotel kasoo baxaynin waa gartay inaan ka dheeraanayn malaynay laakiin markaan muqdisho aan aadi maalinta koowaadba hotelkaan aadi kadibna xeebta liidan aadi waa lugayni baabuur iyo wax ma qaadanin yani ammaanka muqdisho ka jiro yani alxamdulilah yani aad baa u sareeyaa marka farqi oo aad weyn aan aan aan dhehyo kusoo arkay
intaana waxaa ku eg barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan barnaamijka waxaa igu marti ahaa cabdirashiid muxyidiin kaalmooy oo ah munshid amaba fannaan soomaaliyeed oo isagoo ku sugan magaalada sanca ee dalka yeman hadka telefoonka iigu wareemiyey tan iyo kulanti dambe nabadgelyo